Dhallinyaradani oo ku midaysan urur samafal ah ayaa codsiiyey ku dhowaad in ka badan boqol iyo konton carruur ah oo isugu jira agoon iyo danyar, isla markaana ku sugan kaamka Tabakkal iyo Jilyaale oo ku yaala xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. Sacdiye Anis Cabdulaahi iyo Fatxi Maxamed Axmed oo ka mid ah dhallinyarada is-abaabushay ayaa sharaxaad ka bixiyey waxaa ku dhaliyay howlaha samafal oo ay u sameeyeen carruurta ka soo jeeda reeraha danyarta ah iyo kuwa agoomaha ah ee ku nool kaamamka ku yaala magaalada Tani Jowhar oo iclaansar iyo dhar ciidba ay u gadeen.
magacay waa sacdiye anis cabdulaahi oo kamid ah ardayda macadka rajo waxaa maalmaha hool oo yacni farxad ciida aan la qaybsanayni masaakiimanka ku nool iyo dadka danyarka iyo maxaa la dhihi jiray kuwa agoonta isku dhex jiro een, kaamka jilyaale farxad la qaybsanayn walaalaheena intaa ugu yaraan boqol iyo konton cunug waa u saarni waxaan rajaynaynaa intaan inka badan inaan u qaba doono insha allah tiim rajo saa una anaga waa jecelnaa farxadda masaakiimanka iyo danyarta inaan la qaybsano waxaan leeyahay tiim rajo jir oo jooga kaalinna gala insha allah عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي وفتحي محمد أحمد وحن كمد هاي أرضي دقيقة معك رجو قيبت إعلان ساركا waxaa inoo hirgelay inaan iclaan u saarno boqol iyo konton caruur ah oo isugu jiray agoon iyo danyar oo magaalada jowhar ah waxaan ugu dheliyay inaan iclaan u saarna ardaydaas yacni inaysan awoodin lacagta iclaanka lagu saari lahaa goobay iclaan saarka badan aysan cariiri ay yihiin dadkana ay yihiin ay dad danyar ah iyo dad agoon ah had iyo jeer waxaa heegan u nahay inaan farxadda la qaybsano dadka magaalada jowhar dadka danyarta ah inaan waxa awoodno aa wax ugu qabano dhinaca kale qaar ka mid ah carruurta iyo waalidiinta loo sameeyey ciidsiinta ayaa ka mahad celiyey deeqda dharka ah iyo sidoo kale colaansaarka iyo qurxinta gabdhahooda loogu sameeyey Ee, ardayda waa laga faraxsiyey ciidaa ciid wanaagsan waaye danyar iyo maskiina iskugu jiraan ilaa agoona iskugu jiraan maasha allah ciidan si fiicnaa looga qayb qaatay way mahadsan yihiin maasha allah Ee, cilaanaa loo saaray farxadooda lagala qayb qaatay maasha allah farxad anakana waa ku faraxsanaa waalidiinteena maadaama oo waxaan oo ciidaana laga farxi anakana waa ku faraxsanaa waa mahadsan yihiin oo mahad celeyna ardaydana soo salaanta maalinta ciidda ah oo gabdhaha cilaanka noogu saartay waa ku mahadsannahay ukuna ku mahadsan yihiin alxamdulilah maasha allah waa faraxsanah gabdho oo wax u hayn oo cilaankana aqaanin oo la- jeebna u haysanina cilaan leeyu saaray ajir ilaahi as siiyo hortooda kheyr gadaashooda kheyr magacay waa xaawo cumar nuur waa umad eliya hayadda iclaanka iyo ardaydana oo u saartay aad iyo aad waa ku wanaagsan yihiin haa iid waa iclaanka waanoo lagu saaray ilmaha marka hore waxaan u hayna male adaayadan oo timid iclaan noo saaraysa waa umahad celiyayna waana ku sharafsan yihiin ardayda rajo waa umahad celiya waa u mahad celinaa ardayda waanay farxiyeen cileena noo saareen maanta ciideysanoona ciid soo socdana waa- waa rajeynanaa inay noo imaadaan waa u mahad celinaa maamulka iyo ardayda rajada midaya seelkaas agu korwa maanta ciida faraxsana unka kimcis ilaanka gabdhaha intaa ciida kasta inta noo imaada arab ardaydana umaad celiyeyna maanta ciida waaye aa ilmaha maanta ni farx gabdhaha maanta ni farxiye ee, maanta ciida waaye ilaana ma haysana ilmaha ficilin unkuna isku hala waa mahadsanti waa dhif iyo naadir marka loo eego dhalinyarada magaalada Tani Jowhar oo sameysa garab istaag dadka danyarta ah ee ku sugan magaaladan cankani oo kale ah